dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in burci maxamed xamza oo ka mid ah wasiirada dowladda soomaaliya uu ku dhintay weerarkii shalay ka dhacay hotel naase hablood ee magaalada muqdisho meydka wasiirka ayaa laga soo saaray burburkii hotelka waxaana dhinaca kale korortay tirada dadkii ku dhintay weerarkaasi warbixin tan waxaa muqdisho ka soo diray cabdulqaadir cabdulle oo booqday cisbitalka madiina halkaasi oo la geeyey dhaawacyo fara badan
tirada dhimashada ayaa hadda gaarta labaatan ruux waxaana dadka dhinta ku jira burci maxamed xamse oo ahaa wasiiru dowlaha bii'ada xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya kana tirsanaa baarlamaanka soomaaliya meydka burci waxaa laga soo saara burburka hotelka naase hablood saakii xilli hore dadka dhaawacu soo gaaray waxay gaarayeen ku dhowaad afartameeyo kale iyadoo soddon lix ka mid a dadkaasi la gaarsiiyey isbitaalka madiina magaalada muqdisho mid ka mid a dadkii waxeelada ka soo gaarta waarkii hotelka naase hablood oo xilligaasi ku jira gudaha hotelka xilligana lagu daweynayo isbitaalka madiina ayaa idaacadda v uga waramay wuxuu arkayey abuu meeshaan joogaana meel aan hadda war ka sheegi kar maahan qarax markuu dhaca kadib meesha dhan waxay noqotay qiiq iyo wax daran iyo baraayo isku darsoomeen anigana dhibkaanaan qabay gudahaan ku jiray gudaha markaan ku jiray derbigii waxaa dumay iyo muraayadihii waxaan waxa i qalqalay haddaba muraayada ma mafirra waxii mala yaqaano adiga kadibna xabadiiyaa soo bilowday aniga gacanteydaa soo qaatay waa lasoo carar gudaha ku jira
nuur maxamuud shuute waxuu isbitaal madiina kula jiraa laba gabdhood oo dhaawac ka soo gaaray weerarka hoteelka lagu qaaday laba gabdhood oo walaalahay oo jaadkadan waaye lamar afar iyo furaaca umeyd mid madaxa laga hayaabaado madaxa kasto midna waa jajabanta midna kasto hadda waa runta alxamdu shukur waa fiicantaa tan ma hadda ogaal male koomaynay gasho ku jirta dhici karto hadda hadda hadda hadda sariiri waa laga baxshay waxaa loo wada waxaa loo qaaday computer loo qaaday dheh ha qofta kala qofta qofta qofta kala daranba madaxa madaxa madaxa qaraxa ugu dhacay kuma macaamil ku jirta ogaal male taas mid kale waa dhimato oo saddexaad oo iinka la shaqey jirta ha shalay dhimato ha shalay dhimato doctor saciid cabdulqaadir daahir oo ka mid a dhakhaatiirta isbitaalka madiina ayaa uga warramay v o a tirada dhimashada iyo dhaawac ee la keenay isbitaalka madiina tirada guud ee markii hore naloo keenay waxay soddon iyo lix bukaan oo dhaawacyada tirada guud sida aan idiin sheegana waxaan admission garayna toddobiyo toban qofood oo qof ka mida oo isbitaalka gudihiisa isagoo xaaladii serious taa ku dhintay waxaan markaan daaweyne kadib u garanay inay guryahooda u laabtaan koo iyo toban qofood waxaa si ayagoo wada meydana loo keenay oo isbitaalka la keenay ayagoo wada meyda sideed qofood intaas ay ahayd markii lagu daro qofkii isbitaal gudihiisa ku dhintay sagaal qof waase xaaladda caafimaad ee dadkan isbitaalkaa jiifiseen wallaahi xaaladooda caafimaad waa dadku iska taqaan dhaawacyadu markay dhacaan qaraxa u dhaco dadku meelaha ugu badanoo wax ka soo gaaraan waxaa ka mid ah gacmaha lugaha adeeg caafimaad aan u qabanay dhiigbixiyaan joojinay daawooyin badanaan siinay xaaladooda aaday u fiican tahay aad iyo aaday u fiican tahay isbitaalkana gargaar aad u fiican u qabtay dhaawacyada ay qabaan muxuu u badan yahay dhaawacyada qabaan wuxuu u badan yahay dadka lugaha iyo gacmaha ka dhaawacan aad iyo aad wuxuu ugu badan yahay lugaha iyo gacmaha dadka qaybta meydka lagu dhaqay isbitaalka madiina ayaa saaka ahayd meel mashquul badan oo dadku ay kala sugunayeen dhaqidda meydadka ciidamada amniga dowladda soomaaliya ayaa saaka xiray isgoyska kilomitr for waxaana indhahay u qabanayeen dad ay ku adkayd inay gaaraan qabuuraha iskool buluusiya si ay usoo xawaalaan meydadka dadkii mashaqadii shala gelikii damba ku dhintay cabdulqaadir maxamed cabdulle v o a muqdisho